بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله آه، وحن كل حجرني بحثي أها إهداء ثواب قراءة القرآن للموتى أيين كل حجرني ملو هديين كرا قرآن كادد لنتين تلو أخريه wax badan baynu ka soo hadalnay casharkan kii toddobiyo tobnaad ayuu noqonayaa khulaasadii iyo tarjiixii iyo aqwaashii aimada masaladii ugu dambeysay oo culummadu isku khilaafeen ayaynu kala tarjiixinay waxaynu marka casharkan waa cashar gaaban waxaynu ku qaadanaynaa mas'ala oo faa'iide ah oo muhiima oo soomaalida aada iyo aada u anfacaysa masaladaasoo la weydiiyey culummada xaramka oo fataawa nuur cala derbi ayaynu wax yar ka soo qaadanaynaa masaladaas haddii aynu soo koobno waxa ay tahay marka hore caadada dadku ay caadaysteen waaridka sanadkii inay mar xusaan oo maalintii uu dhintay inay xusaan oo xoolo qalaan oo qur-aan akhriyaan oo markaa qur-aanka u hadiyeeyaan oo wadaadda loo yeero arrintaa diinta islaamku maxay ka qabtaa arrintaasi arrin mashruuca miya mise arrin mashruuca maa saas ayaa waxaa loo weydiiyey waxa weeye fataawada culummada xaramka ayaa la weydiiyey oo markii dambana la qoray oo kitaab laga dhigay oo loo bixiyey fataawa nuur cala derbi naska su-aashuna waxa uu ahaa min alcaadaat su-aal baa loo soo qoray dadku waxyaalaha ay caadaysteen waxaa ka mid ah oo soomaalida iyo meel walba caadadaas way taallaa alijtimaac in la kulmo dad baa kulmaya khamsata ashkhaas oo akhar ayaa waxaa laleeyahay meel fadhiista qur-aan akhriya fii kulli caamin mara sanadkiiba hal mar waa tan aynu marka soomaalidu xuska u naqaan waa innagu xus baynu dhahnaa oo waaridkii baan xusayaa bay ku leeyihin ama siyaarana waa dhahan siyaaradii waaridkaan dhigaya oo marka hadda inagu ka hadli mayno macnaha tacsidii iyo wixii ma aha waa tani in la joogteeyo sanad walba mar la caadaysto oo caado laga dhigto sideedana wixii caado laga dhigto oo la soo celceliyo oo sanadkii mar la sameeyo ama bishii mar la sameeyo maalin mucayana ciid bay noqotaa waana nahiyey nabiga calayhi salatusalaam oo axaadiid baa ku soo aroortay in waxa ciid laga dhigto oo lagu soo noqnoqdo marka waxay yidhahdeen culummadii bay su-aasha u qoreen waxay yidhahdeen hal haadaa saxiix masaladaasi masale saxiixa ma tahay oo ma la samayn karaa waaridkiisaa ma loo samayn karaa in sanadkiiba mar la isku yimaado oo wadaadda loo yeero oo qur-aan loo akhriyo oo loo hadiyeeyo oo meeshaa hilib iyo beriis lagu cuno arrintaas bal ka warrama fa ajaaba alculamaa culimadu waxay ku jawaabeen waxay idhahdeen haadaa gayru saxiix laysa bimashruuc bal hiya bidca waxay ku xukumeen inay arrintaasi bidco tahay waana innagii bidcada mar walba soo marnay oo nidhi wax kasta oo cibaado ah oo ajar ilaahay lagaga raadinayo oo nebi maxamed iyo saxaabada lagaga dayan bidcay noqotaa marka waxay idhahdeen bal hiya bidca laysa bimashruuc bay dhaheen bal hiya bidca sababta u leeyihin maxay tahay liannahu lam yafcalhu nabiy sala allahu calay wasalam walaa facala asaxaaba walaa ala'ima wala salaf asaalix intaasoo dhan hadday samaynin ee dad dambe oo quruuntii dambe ay sameeyeen waxay noqonaysaa bidca dalaaleh ayay noqonaysaa marka taasay ku xukumeen waxayna u daliishadeen qowlka nebiga calayhi salaatu wassalaam man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofkii camal sameeya aan camalka waafaqsanayn diinta nebi maxamed la yimid fa huwa raddun ay marduudun calaa saaxibihi kamaa qaala imaam nawowi waa lagu radinayaa ay laga aqbali mayo isaga ayaana lagu celinayaa taas ay ku jawaabeen markaasay naseexo waxay sameeyeen waxay yidhaahdeen way dadkii u naseexeeyeen waxay yidhaahdeen waxaad ogaataa qofyow muslimkaa waxa weeye salaada iyo dawaafka iyo qiraa'at lqur'aan iyo arrimaha noocaasa ood in la sameeyo waa cibaada cibaadana lama samayn karo ilaa bidaliil amaa wixii sugnaaday waynu horay usoo marnay bay yidhaahdeen sida sadaqada ducada istikfaarta in loo xajiyo in ilaahay loo baryo waxa weye taasi waa jaa-is ay macnaha in waalidkii wanaaggaa loo sameeyo laakiin waxaan caado ka dhiganayaa sanadkiiba mar waa bidca bay dheheen arrin bannaanna ma aha maxaa marka ciid la yidhaahdaa waayo waxa soo noqnoqda caada yacuudu cawdan waxa soo noqnoqda oo sanadkiiba mar la caadaysto maalin mucayanah ciid bay noqotaa islaamkuna ciid wuxuu inoo ogolyahay labada ciidood in ay inoo tahay ciid wixii ka soo haray lama ogola inaad wax caadaysatid amaa maxaad samayn ka dhaakhil muslim maalin walba waaridkaa qur-aan u akhri maalin walba u ducee maalin walba u sadaqee maalinba karaanka laakiin ha caadaysanin sida soomaalidu caadaysatay laba arrimood oo khalada ayaa ku jira xuska iyo siyaarada waxay idhahdaan soomaalida laba dhinac bay kaga khaldamaan midi waa midan oo waxay caadaysanayaan oo mucayan ka dhiganayaan maalintii waalidkii dhintay ayaa la cayimanaya shan iyo tobankii bishuu dhintay bilheble shan iyo tobankii baa xoolo la qalayaa qur-aan baa la akhrinayaa waa la hadiyeynayaa fa haadihi bidca waa taa culimadu diidan yihiin waxay kaloo soomaalidu sameeyaan qaarkood qabrigii bay la aadaan waxay leeyihiin xoolii baan kaxaynayaa wadaadadii baan kaxaynayaa qabrigii baan ku dulqalayaa qur-aankana qabrigii baa lagu dul akhrinayaa taana waa bidco kale oo waxa weeye dadku la yimaadeen oo aynan aqoon salafu saalix ridwaan ullaahi calayhim alkhulaasa waxa weeye masaladan weliba madlabkan waynu ku dheeraanay su-aalahanna waxa weeye culummadu aad bay uga jawaabeen khulaasadana waxaynu ku gebagabaynay inay tahay saddex arrimood in qiraacada loo qeybiyey inay waxa weeye mid xaaraam tahay ujro in lagu qaato midna ay bannaan tahay oo durriyaddii u akhrin karaan waalidkood ay bannaan tahay midna la isku khilaafay oo ah qof ajnabiya qur-aan uu akhriyay ma gaarayaa waalidkii haddii loo hadiyeeyo meyd dhintay taasna qowlka raajixa waa qowlka imaamu shaafici annahu laa yasilu thawaabuhaa inaan qiraa'at lqur'aan la hadiyeyn karin ajarna uuna ka gaaraynin ayna tahay arrintaasi bidca ayna salafu saalix aqoon marka sidaa daraaddeed marka qofku waxaa fiican wakhayru lhadyi hadyi nabiy sala allahu caleyh wasalam waxa weeye khayr oo dhan waxa uu ku jiraa waxa weeye itibaacu man salaf aimadii in la raaco iyo salafkii iyo waxa weeye saxaabadii in la raacaa khayrkao dhan ku jiraa ikhwaani wixii shar oo dhanna waxay yidhaahdeen culummadu waa ibtidaacu man khalaf shar oo dhan wuxuu ku jiraa waxa weeye waxyaalaha bidcada ooy la yimaadeen qarniyada dambe dadka yimid dadka waxaa loo qeybiyaa salaf iyo khalaf salafku waa saxaabadii waa saddexdii qarni waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo iyo qarnigii ku xigo ee atbaacu taabiciin saddexdii qarni oo nebigu ammaanay waxaa ka dambeeyana khalaf baa la yidhaahdaa qofkii wanaag la yimaadana mutabic baa la yidhaahdaa oo salaf buu raacay kii bidco la yimaadana khalaf baa la yidhaahdaa mubtadica oo bidca ayuu la yimid ilaahay hanaga badbaadiye marka halkaas waxaynu ka ogaanaynaa marka ha ku kadsoomin haddaad aragtid kutubta qaarkood oo ay ku qoran tahay arrintaa way bannaan tahay oo sida matalan hadda ibnu qudaama uu leeyahay oo kale wuxuu leeyahay qiraa'atul qur'aani waa gaaraysaa ayuu iska odhanayaa oo ijmaac buu odhanayaa waana arrin khalada oo culimmadu waa ku radiyeen maadaama uga horreeyey a'imadii uga horreeyeyba ay diideen marka insha allahu tabaaraka watacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo itibaacu sunna atamasuk bisunna waxa weeye wa tarku lbidac wataqliid ayaan ilaahay weydiisanaynaa marka haddaad rabtid akhi fillaah inaad waaridka wanaag u samaysid sanadkoo dhan bay kuu furan tahay ood wax u sadaqayn kartaa qur-aanna u akrin kartaa adiga hadday akhriyaysid laakiin dad ajnabiya waxba ha isku mashquulinin adigu u akhri wabilaahi towfiiq